mar hadda maadaama cashaaradu gaaban tahay sida iyo doorkaan u duubaynaa intan dambe iyo doorkan baa sidaan aan kuraa kanoo kanoo kanoo yihaa moogta marka casharada oo aan noo qaadaynin gabaygii magaciisa loolan jiray dulqasaar awgeed ayaa waxaan u duubaynaa basi ilaa iyo meesha ay nagaga dhamaato casharadu ayaan muxuu ahaa si yamyam ah ugu qabanaynaa dhageysi wanaagsan inda weydba beelkiisa gabay kuma dadaalayni ma banaynin maansooyinkii dahabku saaraaye dood iyo shir weyn kama akriyin laba diraac oo dheh dayrti iyo xagaag iyo gugay duul ikiciyeene hadba anigu oo daayey baa laygu dirayaaye inkastoon dadaalkii badnaa badi usii daayey ma danciine daartaan ku xidhay damacii geeraarka aawan daboolkiiyo ka rogi dadabtii saarayne aawan sidii roobka daay dooxiyo soo rogiye aawan daruurihii mudmudii ii dadnaan jireen caawan daruurima fasaxaan idin dabaalsiini caawan durbaankiiyo u tumi daramalkaygiie caawan dadkiiyo muusigii soo diyaarsaday duruustaan idiin soo wadiya dood cilmiyadayda caawan darasaqiyntii ku qali daalinka ahaay caawan dareemada ku hurindadiiyo baasiini caawan dogodiyo saarsaar ayaa duur intaan shidee caawan sidii arwax diraydii hanayn kari dibnahaygu caaway karaan doogdhow iyo reene oon doonayaba siinayaa deelka maansadee dilkahoor inay tahay naxwaha taan u doorbiday ah caawaan dareensiinayaa dunida guudkeed caawaan danabiya soo tuurayaa dakara waaweyne maxaa yeelay dooxaarkiibaa diiday nabadii damac iyo isaaq dacar huguri doobka haw culaye dibu socodkii soo caytamiyo dulankii soo heesay waa dawdar waashay iyo waxaan dhaamin dul kuba eh iidoor ergadii loo diraba samaha diidayaa waa dawgal iyo bixiso iyo didajafkoodii hala daayadiibay si kale wax u dareemeen kol haddii dadaalkii badnaa dacasi loo qaatay dubahaygii caawaan la dhici diranaan jireen caawaan daakhil iyo guud ku kicin dawlad kaamilahe dikim daakim caawaan ka dhigi reer dumbarsane hadda soo maad garan afartaa wax layskuma daree deel maka higaasay durbaan iyo dab iyo muusig iyo daramal ma u qaatay maka daaye deelqaasku waa kaa dilaa gabae doxkafuulka kaasiyaha kaasiyaha looga doorbidayo intaan darafta raadkiisu jiray anigu doonayeen daahay laymood inaan daayay gabaygi iyo kuladaan dhawaarkii ragoon diiradda u qaatay bilucdiyo ujeeddada naxwaha dood cilmiyadayda danta aan ka leeyahay xigmadan daayin lagu beeray dabcan inay abwaanadu gartaan si aan u daadegay ku darsoo mid kale hoo haddaad diristay taan sheegay daaroob iyo intaan dabacayuun doodda ila gaadhin darba wuxuu ahaan jiray baadib uga faalloodo sooyaaladii durubsanaa aan dadka u sheego maduugowdu taariikhdu way kala dambaysaa waa sida doraadiyo shaliya maanta duhurkii ilaa duudkii nebi aadan iyo dihashadii xaawo maalintuu ibleysku isku diray uu dareengeliyey iyo doorkan oo lagu dhex jiro shiigii dabayaaqo dadkii soo farxamay ee tarmay ee duurka kala aaday ee baddiinta caasiyey intuu diiday nebigeenna badna uu dafiray ee behen daayinimadiisa badna laba dubleeye ay noqdeen diinba waxaan haysan badna ay dariiqii mareen la yska doonayey intaasoo kun wada doocabaa dulbo meel maraya dibsi haddaan u falanqayno oo faallo lagu daaho daaroob iyo uma inaasinayn doxorka iyo doori dibsi haddaan u falanqayno oo faallo lagu daaho daaroob iyo uma inaasinayn doxorka iyo doori dadkii bayray jeer baa tihiin ee la duubsaday abidkiin dariiq wax furtaan ceeb ku daabacan sidaa iyo darteed baad khalqiga uga dayay uga dayawdeene dayraad ahaydeen haddunbaad durduliseene derisnimada awgeed unbaad noogu dayateene ilaa duudkii nebi aadan waad naga dambayseene daarood waxyaabaha barkood uma dulqaataane kufaarada intay dabagalaan lama bakeeyaane daroogiyo khamriga lama cabbaan mana dar yeelaane darin iyo furaash uma dhigaan dumar ma siiyaane gabar daawashiya qurux lahoo dahab la moodayo ingiriis kagama doorsadaan doolar lacageed dusha calankan alla noo furee doogadoogada ah dabaqlayda xabashaab heshiis kagama doonaan dalkana intay ka dhoofaan dugmiya damac ma keenaane diintana ma caayaan intay darajo moodaane haddaan beenta sidii dayrdhaligeen loo dambarinayn oo sida dayuuski xumaa lagu dambaabaynin dunta boqorku waa reer kolkay laysku dabadaali daarood sidaasuu xalaal daahira u yahay darajada ilaahay baxshiya deeqdanala deeqdanala siiyey ninkii dunu yidhaahdooba waa dabar go-aysahay dawlad caasig iyo ha isqabeen reer dubaarsane duuguhu intaanuu ku dhicin dunida guudkeeda dalkan iyo anuunbaa xukumi kaa la doonideen ma cirkaydin degi waa idin rari doorkan maanta eh afartaana wax layskuma daree deel maka higaasay durbaaniyo daf iyo muusig iyo daramalba u qaatay maka daayay deelqaasku waa kaa dilaangaba ee doxkafuulka kaasiyaha looga doorbiday intaan darabta raadkiisu jiray anigu doonayeen dahay laymood inaan daayay gabaygii kula da dawaarkii loo wasiirada u qatay duloodiyo ujeedada naxwaadood cilmiyadayda danta aan ka leeyahay xidmadan daayid ugu beeray dabcan inay abwaanadu gartaan saan u daadegay ku darso mid kale hoo haddaad dariftay saan sheegay dulliyow daliyow waxyahow dawgii ka habaabay dulanyahow gumaysiga ku diray dalowya kaa tuuri ducfiyahow dameeryahow ka ciyay labada daamoodba daciifyahow daanyeeryahow xun ee dibad ka soo gayshay hadba wixii idiin daran unbaad dalag tidhaahdaani ceebtii mi-andadi jiray baad dacal faruurteeni khaniisnimo adaad dir u lahaa daayin adidkaaye adiga duudxamaalkii ku dhalay oo dal kala joogay aad diirka soo beecsan jiray duubka oogada daguug baad tihiin aan kol laba daahir noqonayni dundumada ka maydh baad tihiin durufka ciideede dabadhilibkii xaylow dhargigu wayna duubsaday ee dulkaa laga gub oo aabbaha shiin la daba qaadiyo dadka qaranka noo maamule dawladda hogaansha haddaa caayadayn madaxda way isduli naqaanaaye darxumada kacaankii tirtiray ee dadka habeeyey isku dubnideena iyo bulshada saan u daadihino dareen garasho xaajooyinkii doyga laga naadshay ma degdegasiyaad hadalladu dunida gaadhsiiyey way deeqi karayaan qofkii dhega duleelaaye daniinkii midkii liite iyo duxurna yeelkood daniinkii midkii liite iyo duxurna yeelkii soo haddamaad garan gafuur cadho ninkiisuu dilaa duul horaa yidhi sidaa kama duwana ruux ka duubaysay galladiisii waa idinka duuf inaan sasaba idin duraantahay micilkaydu degi weyna raadi doorka maanta eh war duriyaad iyo irir iyo dir baad nagula doodaan abtirsiinadana kuma bixlaan deriska mooyaane soo haddamaad garan soomaaliya duuban ul iyo diirkeeda dilaal iyo malaalnimo unbaad kula dulmeertaane idin dooni maayaan kuwaad dababsanaysaane difeesiyo sidiinaba haddii daamur idin fuulay oo dabaaqa sida xoolihii laydinkala daalay asaydaan wayna yaab waxaad ku doodaane ololreema dayr bay haydaan idiin dhigay dulfakaar haddaan idinla dhici daabcad yaseef haddaad dabinkii iisoo gasheen waan dallacayaae sabxiriya haddaan idinku ridi demuqraas baaseede haddaad dabinkii iisoo gasheen waan dallacayaae gantaalkaan idin doorbiday ee idin dukaynaya haddaa suufkii laga diirayaa sul iyo deenaad dushaydaabad ceeday iyo intaan daaya leedahay haddaan deginta kuu marinaya dacarqadaa dhii diindiin sidiisii haddaydaan waxunayn haddaydaan dudubinaynin been diiqo iyo yuuse haddaydaan dalkaba joogi karin dar alla mooyaane kadaabkii dakaradu ka galay gabayga waa dayna suugaantu magaceeda dilay xaal ana u diriyeen cirkaydin degi waydan